kulankan iyo weliba hanqaban qaabadaya jaamacadda burco welina lan ku hadalaa ee toddobaadka wacyigelinta caabiga daawooyinka lakala tacaalo xanuunada cilma aragtida sheeneena welina ku qeyb galaya maamulka degmada burco aqooyaana madax ku-dareerta wasaaradaha xanaanada xoolaha caafimaadka beeraha iyo marti sharaf kale unka horeyntii madalla weliba ku hadalay gudoomiyaha jaamacadda burco brofesor ciise nuur liibaan usocoona sharaxaan dheeri kubiya muhiimada barnaamijkan wacyigelinta toddobaadka uu sadareeri doonaa qi aada u qiimo badan oo runtii in badan la hilmaamsanaa oo waxqabadka iyo waxtarkiisu intaba ay bulshada anfici doonto haddii sidii loogu talagalay loo qaato marka waynu wada ogsoonnahay marka la eego dadka iyo xoolaha iyo dhirta iyo degaanku intaba waxay u baahan tahay daaweyn bay u baahan yihin in la daaweeyo xanuunada ku dhacaa laga daweeyo laakiin daaweyntaa haddii loo mari waayo system ama qaabkii loogu talagalay iyana waxaa ka soo bixi doona markaa dhibaatadan ay dhakhaatiirta ku hadli doonto maanta ayaa ka soo baxaya taasina waxa weeyaan cawaaqibka aakhiritaanka wuxuu ku dambaynayaa waxa weeyaan dadweynaha iyo dadka ayuu ku dambaynayaa marka balatliis jaamacadda burco waxay hoos u eegtay in bal arrintaas wax ka qabashadeedu habab iyo dhowaatee ama ha dambayse bal in dadku ay ku baraarugaan horta wixii jira oo loo soo bandhigo oo looga shekeeyo magaalada iyo miyiga iyo dadka dalka joogaba in maaragtay lagu wacyigeliyo bal dhibaatada la arko ee ka muuqata dhibaatada ay keenayso dawooyinkan layska isticmaalayo gudoomiyaha degmada burco cabdirasaaq ibraahim cabdi hirow iyo weliba uusan kumaha nagay jaamacadda kulankan toddobaadku dareera doonay haqaban qaabade uusan dhinii kala bogaadayay in laku hadalaa waal kastoo lagu hormariyo caafimaadka bulshada iyo xoolaha iyo deegaanka ada kalena waxaan u mahad celinayaa jaamacadda burco oo astaanta ama magaca ay la baxda yahay cilmi iyo iimaan tacab markaa saddex darajaheede waxaan aaminsannahay inay jaamacadda burco maalgelintii cilmiga ay haysay iyo saddexdii magacee ugu qornaa loogada jaamacadda inay midhaheedii ka soo baxeen degmada burco iyo gobolka togdheer barnaamijkan ee maarka imika ama halkan antimicrobial resistanka maan arkayn jaamacad kale oo qabatay waana imika wax dunida ku cusub oo qofka dhibaatadiisii baa la ururinaya marka dunida laba aqoonood baa markii hore iska soo horjeeday oo caafimaadkaa midi waxay ahayd takhasuska gaarka ah ee qofkaasi beerkuu ku takhasusay wadnuhu ku takhasusay waa maskaxda iyo qolo kaleoo ka soo horjeeda oo yidhaahda qofka gebigiisa oo dhan siduu u dhan yahay maadaama qofku ay meeshan xanuunayso waa in laga dhigo si genaraala marka iminka mid saddexaad baa yimi imiko maadaama deegaankii iyo xoolihii ama xayawaankii kale ku hareeraysnaa oo innagu de riyo iyo geelunbay nagu soo dhacayeen dunida caafimaadkan iminka hormuudka u ah ey iyo bisado iyo bakaylayaal iyo wax kale ay dhaqdaan doofaarro iyo ayaa dee la nool marka xoolahan aynu cunno kuwaan hayna dee way way cunaan jawiga aynu ku noolay midaan hayna way way ku noolyihiin kaasi markaa wuxuu sababay maadaama deegaanku isku wada xidhan yahay tobankii sane u dambeeyey sustainable development goolis waxa la idhahdo la samaynayeyna ama yoolasha horumar waara la ysku soo koobay la yidhi toddobiyo toban qodob baa dunida casrigaa inta ka hadhay xoogga la saaraya